asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu subax wanaagsan kusoo dhawaada warka subaxnimo raadiyaha dalson qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah khasaare ka dhasheen qarax miino oo lala eegtay guriga guddoomiye ku-xigeenka amniga degmada waalweyn ee gobolka shabeellaha hoose ciidamada amniga gobolka mudug oo gacanta ku dhigay afar boqol oo dhalo qamri ah oo lagu burburiyey magaalada gaalkacyo safiirka maraykanka uu cabaareeyey qaraxyadii ka dhacay magaalada beledweyne iyo weerarkii garoonka diyaaradaha aadan cadda ay ku qaadeen xubno ka tirsan al-shabaab guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka soomaaliya oo soo saaray kuraasta golaha shacabka ee cabashadooda ka taagan tahay diyaaradda haweenka soomaaliya oo muqdisho ku qabatay madal lagu gorfeenayay matalaadda ay haweenka ku leeyihiin golaha shacabka faahfaahinna kasoo bixaysa weerar israa'iil ka dhacay hodad ay ku dhinteen iyo ruushka oo ku dhawaaqay in dhismo howlgallo militari ay qayb markaasi ama inuu dhimayoba howlgallada militariha ee qayb ka ah dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
ismaqal wanaagsan saaxiibyaal waa subaxnimo arbaca taarikhdan waxay ku beegan tahay soddonka bisha saddexaad ee maarso laba kun laba iyo labaatan kusoo dhawaada qodobadii aada maqasheen oo dhammaystiran khasaare ayaa ka dhashay qarax miino oo lala egtay guriga guddoomiye ku-xigeenka amniga ah iyo siyaasadda degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose wararka laga helayo gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan degmada walaweyn ee gobolkaas ayaa waxay sheegayaan in xalay fiidkii degmadaas ka dhacay weerar qaraxa wararka ayaa sheegay in qaraxa markaasi lagu aasay afaafka hore ee hoyga guddoomiye ku-xigeenka dhinaca amniga iyo siyaasadda ee degmadaasi walaweyn cabdulaahi cabdul xasan oo loo yaqaano guduudo qaraxa ayaa waxaa markaa ku dhintay wiil uu dhalay guddoomiye ku-xigeenka halka guddoomiyahana uu dhaawac soo gaaray iyo markaa askari ka tirsanaa ilaaladiisa oo qaraxaas ku dhawaacmay sidoo uu warbaahintu xaqiijiyey guddoomiyahaasi dhanka amniga iyo siyaasadda ee ku-xigeenka degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose gudoomiyaha ayaa sidoo kale sheegay in xaaladda degmada ay tahay iminka mid aada u wanaagsan isagoo mar waraysi c b b c dana waxa uu ka hadlay weerarkaas xalay lala beegsaday
haddii wax dhaheen waxay ahayd abaar saddex saa i bar oo kale ah walaalow qarax oo gurigii waxwaaye darba ma lahayn waxau ku wareegsanahay jingad jingad weyn oo bacweyn aha ku wareegsanayd kowdha gurigu guri weyn oo gambaso ahay meynadii meel guriga banaankiisaa la dhigay marka abaarihii aniga guriga galay kulley waa liugaarsanaya umalaynaa waa meelahaasaa laga dhawaaya umalaynaa xilliga aniga guriga galay oo in aniga sariirteyda aaday oo sariirta tagay la ogaaday ayaa baasha lasoo tacay miyaa waxaa khasaare ah wiil oo labaatan jir oo aniga dalaa iga dhintay ilmahan oo waxbaranayan ahay markii yar kaloo staafkeydana asigana hoogaa dhaawaca gaaray marka saasay wax u dhaheen walaalo saasaa jir banaanka banaanka gurigay joogeen dad meel iska fidhiyo iska qaydayen ahaayeen marka meel oo banaanka oo dibiena ma ah gudihiisa meel oo guriga ildiis ku aadanay fidhiyaan wallaahi wax israsaateen oo rasaas banaanka nooga imaaday ma jirin meynadaas bes ahaa banaanka nooga imaaday laakiinse waa wiilisha wax oo adiga habado aho wax saas jawaab celin oo kale risideen wax hadda rasaas banaanka nooga imaadana ma arkin bal qadahaasaana saameeya bes maya maya koday in lala beegsan guriga aniga hoogeeda oo aniga jiifnaaye gurigaa lala soo beegsadaya maya maya maya maya wiilkaas oo aniga dhalay oo dhintay wiil staafka oo dhaawacmay anigoo dhaawac gaaray walaalow wax kaloo dhib weyn kaloo dhacay ma jira aniga aniga aadaa u fiicna aadaa u fiicna wallaahi niyaw cid aniga ku tuhmaayo male cid aniga ilaa ma hadle wax ku tilmaami kare male wax aniga hadda oo hoogaa hadal oo dhibaato keeni karo naga dhaheeyeen ma jirin markii aasaa jireen waxaan wax waaye waa ilaahay amarkiis iskaiga imaadeen oo dadku shuqul la waaye koleyni haddaaba ka badbaadna alle ma hadiis waaye
kaasi wuxuu ah guddoomiye ku-xigeenka dhanka amniga iyo siyaasadda degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose oo faahfaahin ka bixinayay qarax xalay markaa lagula egtay hoyga meel aan ka fogeyn degmada uu ka degan yahay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ee soomaaliya ayaa soo saaray kuraasta golaha shacabka ee cabashadu ay ka taagan tahay wariyahena suleymaan xuseen al cadaan ayaa ka warmaya
guddiga hirgelinta khilaafaadka ama guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaa soo bandhigay kuraas ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka kooiyo tobnaad ee dalka kuwaasi oo dacwa- dacwado laga soo gudbiyey sidoo kalena weli khilaaf ka jiro hanaankii lagu doortay guddiga xalinta eh, doorashooyinka dadban ayaa soo soo bandhigaya cabashooyinka rasmiga ah oo ay ka- ama ay- cabashooyinka rasmiga ah ay ka go-aan ama ay go-aanka ay ka gaareen dacwadaha dib ay ula noqdeen soo dha- eh, soo dac- ama soo dacwashadoodu cusboonaysiinta aan ansaxnayn ama cabashooyinka aan ansaxnayn iyo shan iyo labaatan dacwo iyo wixii kusoo kordha kuwaasi oo loo bandhigayo golaha wadatashiga qaran marka ay soo idlaadaan kuraasta doorashooyinka ku dhiman ama do- kuraasta kuraasta doorashooyinkoodu ay dhiman yihiin war-saxaafadeedka ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka ee ama guddiga xalinta doorashooyinka ayaa waxaa lagu yiri guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban ee laba kun labaatan laba kun laba iyo labaatan isaga oo hirgelinaya heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar laba kun iyo labaatankii habraacii kowdii oktoobar ee lagu arkay ama la- lagu unkay guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban laba labaatan laba kun labaatan laba kun koo iyo labaatan heshiiskii labaatan- toddobiyo labaatankii may laba kun koo iyo labaatan iyo warmurdiyeedkii sa- shirka golaha wadatashiga qaran ee soo baxay koo iyo labaatanki ama labaatan iyo kowdii bishii ama laba iyo labaatankii bishii agosto laba kun koo iyo labaatan wuxuu la wadaagayaa dhammaan ee, daneeyaasha doorashada ee, dadban ee laba kun labaatan laba kun laba iyo labaatan dacwadaha rasmiga ah ee ay qabteen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dadban oo ay ka ama oo ay go-aankoodu gaareen doo- dacwadaha eh, rasmiga ah ee soo ama soo dacwe- soo dacweesha soo dacweeshaad ama lasoo dacweeyey dib u no- ama dib loola noqday waxaa ka mid ah kuraas dhowr ah oo ay ka mid yihiin een, kursiga sumadiisu ee tahay hoob laba boqol soddon iyo sagaal hoob lixdan iyo toddobo hoob een, laba boqol iyo kow hoob laba boqol iyo sagaal hoob laba boqol kow iyo toban iyo kursiga kale ee sumadiisu ee tahay hoob afartan iyo shan sidoo kale guddiga xalinta khilaafaadka doorashada dadban ayaa waxa uu gacanta ku hayaa shan iyo labaatan een, dacwo oo aan bixi- ama oo aan buuxin shuruudaha habraaca doorashooyinka dadban ee laba kun labaatan laba kun labay labaatan dacwadahan shan iyo labaatanka ah waxaa ku jira cabashooyin ay- is- ama cabashooyin aan la dheereysan karin oo muujinaya in xuquuqda ama xuquuq badan lagu dumay lagu dumtay xuquuqda lagu duntay waxaa ka mid ah sharciyada da-da xildhibaannimo ee haysata ee natiijada ama xildhibaanada haysta natiijada meelgaarka ah kuwaasi oo dumarka oo aan loo buuxin een, hor istaag ama eh, hor istaag siyaasadeed iyo waxyaabo kale oo sidaasi ka mid ah xalinta khilaa- guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka ayaana waxa ay war-saxaafadeedkaasi u gudbiyeen ama eh, u gudbiyeen eh, midowga ama eh, golaha wadatashiga qaran mahadsanid suleymaan xuseen al cadaala ayuu kaasi ahaa saaxiibayaal weli waxaad degeysanaysaan warka subaxnimo ee dal sanad kaga imaanaya ciidamada amniga gobolka mudug ee maamulkaasi ayaa gacanta ku dhigay afar boqol oo dhalo oo qamri ah oo lagu burburiyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ciidamada oo howlgalo kala duwana ka sameeyey xaafadaha magaaladaasi ayaa kusoo bandhigay howlgalkaas qamrigaasi oo afar boqol oo tan gaaraya islamarkaana dhinacyadu ay ugu digeen in shacabka lagu maran habaabiyo saraakiisha guddoogka heed halka lagu burburinayay dhaladaas ama dhalooyinka qamriga ah ee ciidamadu ay soo qabteen oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in muhiim ay tahay in markaa shacabka ay ka digtoonaadaan khatar walba oo markaa arrimahan ay keeni karaan waxaa ciidamada ammaanku ay gacanta ku soo dhigeen maandooriye aad u fara badan iyo raggii watay iyo gaarigii lagu waday waa kiis isku dhammaystiran waxaasaad u jeeddaan oo khamro ah oo gawaaridan nohooyinka gaalkacyo ay daqiiqad daqiiqad u soo gelinayaan ilaa ay halkii dhala toban doolar gaadho ee gabdhaha yaryarna cabbaan ummaddan hadday ka ammaan hesho khamro iyo al-shabaab waa najaxda nabad kale uma baahna roobna alla waa siiyey hadday khamradaas iyo al-shabaab ka ammaan hesho dadkaa nabad bay haystaan maxaa lagu kala saari karaa ninka shabaabka iyo ninka khamrada dadka u keenaya waa isku mid waxaa isdhaamaan ma leh Een, dhammaan ciidamada daraawiishta gobolka mudug waxay ku amran yihiin qodobka koowaad la dagaalanka al-shabaab qodobka labaad la dagaalanka maandooriyaha meel allaale iyo meeshay ku arkaan siday hadda tan u qabtaan u qabteen oo kale meel allaale iyo meeshay ku arkeenna waa inay u qabtaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
safiirka mareykanka ayaa cambaareeyay qaraxii ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan iyo weerarkii garoonka diyaaradaha daencadda ee muqdisho oo xubno ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen safiirka mareykanka ee soomaaliya lowr anery ayaa cambaareeyey weeraradii toddobaadkii hore ee al-shabaab ay ka geysteen magaalooyinka muqdisho iyo beledweyne kuwaasoo ay ku dhinteen in ka badan konton qofood safiirka ayaa wareysay dhinacyo badan taabanaya v o e da la yeelatay ayaa wuxa uu sheegay in ujeedada weeraradu ay tahay inay soomaaliya ay ka hor istaagaan dib u soo kabashada siduu hadal ku dhegay safiirka mareykanka ee soomaaliya lowr andry oo wareys markaa bixinayey safiirka ayaa cambaareyntiisa iyo kahadlidda arrimaha ku aadan weerarada waxay imaanayaan xilli dalka uu ku jiro arrimo doorasho islamarkaana si weyn loogu diyaargaroobayo in doorashada madaxtooyada soomaaliya ee dhacdo dabayaaqada sanadkan islamarkaana dhinacyadu dhowr musharaxiin ay ku haldamayaan weeraradii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa markaas waxa ay sababeen khasaarooyin aada u tar badan iyo burbur hantiyadeed waxaana dadku dhintay kamid ahaa allah u naxariistay xildhibaan golaha shacabka kamid ahayd xildhibaan aamine maxamed cabdi oo markaa imankan u taagneyd in mar kale dib ay ugu soo laabto kursigii ay hore ugu fadhiisay wasaaradda haweenka xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ku qabatay madal lagu gorofinayay matalaada ay haweenka ku leeyihiin golaha shacabka cabdihaab cirguji ayaa ka diiday dowlad goboleed inay dumarku dadashaan waxaa maanta magaalada muqdisho lagu qabtay madal lagu xoojinayo qareemida iyo xaqiijinta matalaada haweenka ugu yaraan boqolkiiba soddon kuraasta ka harsan doorashada baarlamaanka koow iyo tobnaad ee golaha shacabka waxaana munaasabadani kasoo qayb galay haweenka kala socday wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha iyo sidoo kale qaar ka mid a ururada u dooda xuquuqda dumarka ugu horeyntiiba waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a haweenkii kasoo qayb galay madashan in lagu xoojinayo qareemida iyo xaqiijinta matalaada haweenka ugu yaraan boqolkiiba soddon kuraasta ka harsan baarlamaanka kooyo tobnaad ee golaha shacabka
dagaal wili ma dhammaanin hadduu kow noo yahay haddaa la rabaa in lasii laba jibaaro oo aan lagu ekaanin gabdhaha baarlamaanka soo galaya keliya shaqadeena aysan noqon oo afar sano kadib mar kastaba kooto in loo qayliyo aysan naga noqonine maanta ay naga go-naato wasaaradiina ay hormuud noo noqoto gabdhaheenan cusub oo hadda lasoo doortay kuweyn hore oo soo laabtaba inta baarlamaanka hadda ku jirtana diyaar ay u yihiin
waa aada iyo aada dadaalkuna ma yaro wasaaradan maalintii lasoo bilaabay ilaa hadda oo xataa dowlad goboleedyada hadda walaa gabadhayda shariif ay tiri oday nimanka waxaa ka mas-uula dhibka wada inaan kala hadalno oo habeen walba guryo meeshooday ku jireen aan ugu tagayno u sheegayna inayna gabdhaha booskooda waayin inuu laga wacyigelinayo wax walba lagala hadlaayay aada iyo aada ayay hawshaan ay u socotay laakiin aan dagaalano aan ku dagaalano gabdhaha noo hadhay inaan soo saarna aan ku dagaalano wasaaradana way ku mahadsantahay guddiga way ku mahadsan yahay weligayna waxaan joogi jirno sodonkeena siiya na siiya waa ka baxin xoog waaye xoog aan kusoo dhacsano wasaaradana garabkeena ahay marka horena wasaaradaanba kasoo jeedi haddana wasaaradda ahay waana shaqaynaa intaan noolnaya gabdhaha noo haranaya waxaan ka leeyahay madaxweyneyaasha waa idinka baryaynaa waa hadda walaalihiina aan nahay hooyana waa nahe gabdhaha noo hartay noo soo dhamaystira raggow ina ragow ana kaa idin dhalnay adinkaa inala dhalanay inaa uun abaarkaan ugu ergatiin tuurano inaan gambada tuurano inaan gambada tuurano galgalaanay gartanteege inaan gambada tuurano galgalaanay gartanteege ma heshid mahey hakadka ka gaashoy kahitiheysa ma heshin
codkaas wuxuu dambeeyey warkii waryaheena cabdihaab cirguje halka warkaas aad kala socotaanna waa raadiyaha dalsani magaalada muqdisho wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn waa weerarkii saddexaad oo noociisu uu yahay gudaha dalka israa'el ka dhaca muddo toddobaad ah oo dad lagu dilay muuqaal laga soo dubay goobta uu falka ka dhacay ayaa muujinaya ninka hubeysan oo ku labisan dhar madow oo markaasi gubaya waddo islamarkaana rastaas aada u badan ridaya sida ay sheegtay warbaahinta jerusalem post dadka la deli ayaa waxaa lagu toogtay wadooyinka dhinaca isku haya halka meydka hal qofnaha laga dhex xelay gaari wasaaraha dalka israa'iil naftali beneti ayaa qabanaya shir deg deg ah oo lagu arrinsanayo xaaladaha amni ee kasoo koray dalka israa'iil wasaarihii hore ee israa'iil haatanna ah hogaamiyaha mucaaradka benjamin netanyahu ayaa sheegay in israa'iil ay ku jirto mawjado weeraro isxiga oo khatar ah kuwaas oo aan la arag sanado badan waxa uuna ku baaqay in la qado tallaabooyin lagu soo celinayo nabadda iyo ammaanka muwaadiniinta israa'iil warbaahinta israa'iil ayaa ku warmeysa in qofka weerarka geystay uu ahaa toddoba iyo labaatan jir falastiin ah oo kasoo jeeda tuulo ku taalla waqooyiga daanta galbeed ee la heysto warkiis waxnimana waa niginta akhyaarta dhegeysta aad kala socoteen raadaha dalsani magaalada muqdisho
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tale la hel